raxmaan raxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal kulanti waxaana wanaagsanid lahaantiina meel waliba joogtaan si waliba maqalka raadiyo idiin soo gaarayo halka inaga dhegeysaneysaan waa sideetan iyo toddoba dhibac toddoba mekartis dhoobley nawaaxigeeda barnaamijku waxaa idin daadihinayso inta hooda ku jira hadduu allaha ou dalogolaado anigoo ah firdows axmed cabdi dhegeystayaal toddobaadkan barnaamijkeena waa barnaamij gaar ah oo ku saabsan maalinta caalamiga ah ee waalidka oo loo dabaaldego kowda juun sanad kasta waa maalin ay qaramada midoobay ku dhawaaqday sanadii labada kun labaiy tobankii si dunida u qirto una qadariyo kaalinta muhiimka ah ee waalidiintu ka qaataan nolosha ubadka bulshada iyo horumarka jiilka cusub maalintan waxayna xasuusinaysaa waalidiintaoo ah tiirarka ugu adag ee nolosha iyaga ayaana barbaariyey nahagayna difaacay qaramada midoobe waxay leedahay waalidiintu waa tiirdhaxaadka horumarka bulshada waalidiintu waxay caruurta siiyaan jacayl hagitaan iyo akhlaaq taasoo asaas u ah waalidka soomaaliyeed waa tiirka qoyska iyo bulshada iyaga ayaana inta badan mas-uul ka ah korinta ubadka ilaalinta dhaqanka iyo xajinta qiyamka islaamka waalidka soomaaliyeed waa ilayska nolosha qoyska isagaana u taagan macalin ilaaliya hagayaal iyo mararka qaar buuxiya dowrkii dowladda hooyadu waa udubdhaxaadka nolosha qoyska waxay qaadaa mas-uuliyadda korinta barbaarinta iyo xanaaneynta ubadka aabbuhu wuxuu inta badan qaadaa mas-uuliyadda dhaqaalaha ammaanka iyo magac dhowrka qoyska ilmaha soomaaliyeed waxaa lagu barbaariyaa inay ixtiraamaan waalidka kuna dhaqmaan amarkiisa waalidka wuxuu ilmihiisa ku barbaariyaa diin dhaqan xishood iyo adeecid xiriirka waalidka iyo ilmuhu wuxuu inta badan ku salaysan yahay iskaashi ilaalin iyo jacayl dabiici ah diintu waxay xoojisay xaqa waalidka oo leh mudnaan sare qur-aanka kariimka ayaana dhahay wabilwaalideyn ixsaana rasuulka salaallahu caleyhi wasalam wuxuu yidhi jannada waxay hoos taalaa cagaha hooyada qofka muslimka ahi wuxuu waajib ka saaran yahay inuu waalidkiisa u adeego u duceeyo uu qadariyo uuna tixgeliyo caqabadaha horyaala waalidka soomaaliyeed gaar ahaana xilligan wuxuu wajahaa caqabado culus waalidka soomaaliyeed iyo horumarka mustaqbalka waalidka soomaaliyeed wuxuu furo u yahay horumarinta waxbarashada caruurta xasilinta qoysaska ilaalinta dhaqanka suuban nabadeynta bulshada iyo kobcinta dad wanaagsan waa in la xasuusnaado in waalidku yahay nimco kaana mudan yahay mahad celin maalin kasta caruurta waa in lagu barbaariyaa ixtiraamka iyo adeecida waalidka bulshada soomaaliyeed waa inay taageertaa waalidiinta gaboobay gaar ahaana kuwa danyarta ah dhalinyaradu waa inay waalidkooda ku abaalmariyaan naxariis taageeri iyo duco joogto ah waalidku ma ahan oo keliya dadka ku dhalay waa tilmaanta ugu horeysa ee noloshaada waana hagaha ugu dhoweaad nolosha la wadaagto soomaaliya haddii ay rabto horumar waa inay ilaalisaa waalidiinteeda ugu horeyn waxaan wareysi la yeeshay qaar ka mida dhalinyarada ku nool magaalada dhooble ee gobolka jubbada hoose iyagoona ka warbixiyay xiriirka ka dhexeeya waalidkooda ugu horeyn kusoo dhowo barnaamij gaar ah oo ku saabsan maalinta caalamiga ee waalidiinta adigoo magacaaga inoogu bilaabayo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waan ku dhawaay barnaamijkan oo maanta ku saabsan maalinta caalamiga ah ee waalidiinta adduunka maanta maxay idinkaga dhigan tahay haddii aad tihiin ubadkii la dhalay maantanay ku beegan tahay maalinta caalamiga ah ee waalidiinta
annaga haddaan naha ubadkii la dhalay maanta oo kalete maalin aada noogu qiimo badan waaye maadaamay tahay maalintii waalidiinteen waalidkiina dhalay ilaa haddana gacanta nagu hayeena soo barbaariyey maalintoodii maadaama ay tahay maalmaha kale aad ayay nooga duwan tahay noogana qurux badan tahay noogana qiimo badan tahay
sidee ayaad u aragtaa kaalinta waalidkaaga ee noloshaada
waxaan kaalinta waalidka iyo nolosheeda ka qaataanna waxay tahay oon u arkaa yani nolosheeda boqo wax ka kaalin ka qaatay inuu yahay ay yihiin waalidkay un aniga nolosheed an waalidkayga ay ku tiirsan tahay maadaama ani aan weli waalidkay la noolahay oon yacni anigu hooyo noqonin oon waalid noqonin oon meel gaara ka degin yacni si kastoon meel gaara uga tegi xitaa waxaan aaminsanahay kaalinta koowaad ee nolosheyda inay waalidkay leeyihiin weligoodna lahaan doonaan xitaa anigu haddaan hooyo noqdo waalid noqdo oon sidoo kaleto waalid u noqdo aniga nolosheyda kaalinta dadka ka qaata waa waalidkay haddana weliba meel kale maanan degin oo hooyo maanan noqonin anigu waalid maanan noqonin ayagaa weli gacantii u haya gaalinta ugu muhiimsan ee nolosheedana waalidkayga ayaa ka qaatay oo maxaan ku dhahdaaye iska leh ayagaa i soo koriyey marka koowaadna ayagaa i dhalay marka labaad ayagaa i soo koriyey ayagaa i wax i soo baray intaa ila soo ekeysiiyey maalin maalmaha ka midana yacni aanan ciil yani ciishoonin aanan rafaadin oo rafaadka ii quuri waayey een dartii ayagaa u shaqeeyey u xamaashay wax walba u sameeyey marka waalidkeen kaali qof walba oo yacni nool maanta waalidkiis ayaa kaalintiisa kaalinta koowaad ee noloshiisa soo qaatay waa maxay xasuusta ugu qaalisan ee waalidkaaga la leedahay
xasuusta ugu qaalisana waalidkay ka heystay inkastay fara badan yihiin xasuusaha qurquruxda badan ee waalidka laga heysto haddana mm, waxaa ka mid a mararka qaar markay yani aan xanuunsadoo kaleete ilaa haddan weynahayba markaan xanuunsadoo kaleete habeenkii aan seexan waayo laga yaabo inaan xanuun la seexan waayo intaan maa soo kacon hooyo qolkeeda ugu tagoon dhaho hooyo qo- qur-aan isaar taa markay qur-aanka saas iigu bilowda ee xogaa qur-aanka iigu wado ee hurdada iga soo dhacda hurdada iga soo dhici lahayd hadaay markii hore iga soo dhici lahayd baa markaa iga imaata weliba si fiicanaan u seexdaa xanuunkii hayana halkaasuu igaga tagaa sidoo kale aabba asagana xasuusufo aad u fara badan ayaan ka haystaa Een, labadeedii waalid anigi in weligiina la ii daayo xasuuso aad u fara badan ayaan ka haystaa Een, aabbahay xasuusahan ka haysta waxaa kamid a in yacni markaan wax u baahdo wax alaali waxaan u baahdaa ahaada maanta facay ha haystaan ama aan ka hor bilaaba anigii inuu ila soo taagan inuu dhihi jiray aabu facaada u hore facaa yacni maxaan ku ihahdaa waxay haystaan wax la mid a ama ka fiican anaa kuwala soo taagan inuu dhaho marka xasuuso fara badan aan ka haysanaa waalidiinteen ilaa haddana waan la noolnahay xasuusaha way noo sii socdaan allaa noo daayo
maxaad maanta u sheegi lahayd hooyada ama aabaha haddii aad fursad heshid
aniga maanta hooyada iyo aabbahay waxaan u sheegi lahaa dee fursad dilan inay yihiin hooyada iyo aabbaha adduunka ugu wanaagsan inay yihiin maxaan ku rahdaaye si fiican ay ubadkooda usoo barbaariyeen inay si fiican noo soo barbaariyeen si fiican noogu soo hagarbixeen darteen usoo dadaaleen abaalkoodana janno inuu ilaahay ka dhigayaan alla u weydiinayaa een, ma gudi karna abaalkooda waalidna abaalkiisa sidiisaba lama gudi karo haddana waalidkaaga kuusii hagarbaxo kuu soo dadaalo si fiican kuusoo tarbiyeey waxa ugu muhiimsan ee ilmaha la siiyana waa tarbiyad tarbiyad wanaagsan la soo siiyey ilaahay kheyr ha siiyo ilaahay ajarkoodana maxaan ku rahdaa ha u siyaadiyo ilaahay maalinta aakhiro su-aalaha yacni iyo xisaabkooda miisaankooda aakhiro allaha ugu daro
sidee bay waalidkaagu kuu taageeraan markaad la kulanto dhibaato Een, waalidkayga waxay ii taageeraan markastoon dhibaato la kulmo yacni waxaa waaye wa dadka markastoon dhibaato aan la kulmo i taageera dhibaatadeeda waxaad moodaa inay ayaga iga hor ogyihiin anoon dhihin i taageera anoon dhihin saasba haysataa bay i fahmaan i taageeraan dhibaato markay i soo gaarayso waxaad moodaa ayaga inay soo gaarayso oo kalete ayagaa bilaaba inay i taageeraan anoon weydiisan inaan ta- i taageera i taageeraan yacni anoon weydiisan i taageerana dhihin bay ayagu i taageeraan waxaad moodaa dhibaatada markii aniga ku dhacayso inay ayaga ku dhacayso oo kalete dhibaato walba nooc walbay ha ahaatana waalidkay ayagaa iga taageera ilmo walbana waalidkiis baa ka taageera ilmo walba maanta hooyadiisa abiisa dhibaatadaasana waalidkii baa yani maxaan ku rahdaa ka taageera oo ka difaaca hooyadii iyo aabihii
gabagabadii barnaamijka maxaad u qabatay ama qorsheynaysaa inaad u sameyso waalidkaaga si aad ugu abaalguddo aniga waalidkii waan la noolahay waxaanaan barbartaa wallaahi ma aaminsan ilaa haddana wax u qabtay waxbana uma qabanin maanta waxaan ku u sheegan karoon dhihi karo waxaasaan u qabtay ma jirto laakiin yacni qorshayaasheeda ugu horeeya iyo haddaan yacni wax qabanayo dadka ugu horeeya aan ku fikiro nafteyda ka hor inaan wax u qabto waa ayaga yacni nafteyda inaan wax u qabto kuma fikira inaan ayaga wax u qabtaan ku fikiraa insha allahna waa rajeynaya inaan wax u qabto hooyada iyo aabahay iyo waalidiintay ee maxaan ku rahdaa aan caawiyo mustaqbalka soo dhowe insha allah aan wax u taro ay ii duceeyaan oo maxaan ku irahdaa hadda way noo duceeyaan adoon wax u darin bu adoo waalidka adoon wax u tarin inkastoy kuu duceynayaan haddana markaad wax u darto ducada way sii badani aad ka farxiso ay ku- ay ugu faanaan yacni waalidkay ay ugu faanaan ay dhahaan gabadhaas gabadhaas ma- maasha allah gabadhaana waa saas waa saas ay dhahaan ay ku farxaan ayaan rajeynaya insha allah qorshayaal badan badan badan oo maxaan ku irahdaa ma aqaan inaan fulin karayo in kalete laakiin maskaxdeyda ka buux ka guuxaya oo ka buuxa ayaa jira insha allah waxaan rajeynaa inaan waalidkay u qabto wax walbo oo anfaco oo wax u taro adduunyadana aan ku anfaco aan u rajeynaya insha allah ilaahay cimri dheer iyo caafimaad iyo cibaado soo badhinta ha nagu wada simo insha allah saastaa rajeynaya haddaan noolaado inaan wax walba u tari doono insha allah waan anfici doono waalidiintay abaalkooda maba la gudi karo oowaan ognahay waalid abaalkiisa in la gudi karin oo macnaha wax kasta unu sameeyo maanta haddaan adduunyada dhan hoos keeno abaalkooda ma gudi karo laakiin insha allah haddana anaan abaalkooda gudi karin haddana inaan ka farxiyo oon wax taroon anfaco ayaan rajeynayaa ugu horeyn kusoo dhowo barnaamij gaar ah oo ku saabsan maalinta caalamiga ee waalidiinta adigoo magacaaga inoogu bilaabayo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waan dhowahay magaceygu waa fardoosi maxamed cabdulaahi maanta maxay idinkaga dhigan tahay haddii aad tihiin ubadkii la dhalay maantanay ku beegan tahay maalinta caalamiga ah ee waalidiinta maanta oo ay tahay ubadkii anaga aan nahay ubadkii la dhalay waalidiinteenna horta hooyadeen cimri dheer ilaahay siiyo aad baanu jecelnahay waalidiinteena waa nagu soo dadaaleen waana soo koriyeen hooyadeen wayna soo korisay waa nagu dhibaatootay xanuunkeena anagoo yar bay dhabtana saartay oon ku duulsaxaroonay abaalkeeda mid la gudi kara maaha in alla weyn mar walba loo bariyo cimri dheer loo tuugo cibaado suuban wayna soo korisay akhlaaqiyan jiriyan maskaxiyan alxamdulilaah abaalkeeda waa un janno anaga waxaan gudi karna ma aha walboon sameyna hooyo abaalkeeda lama gudi karo ilaahayna ugu baryaynaa inuu hooyadeen jannada geeyo labadeena waalidbu aabaheenna nagama liito gabar sii loo gabar gabar sideedaba waxay ku tiirsanta aabaheed iyo walaalaheed aabaheennu soo garab istaagay uuna ilaaliyey magacii maamuusuna siiyey alxamdulilah aabaheen isagana abaalkiisa ma soo koobi karno aan ka ahayn ilaahay inuu abaal inuu ilaahay isagana aabaheen abaalkiisa janno ka dhigi labadeena waalidbo ilaah waxaan baryaynaa inuu cimrigu dheereeyo
sidee ayaad u aragtaa kaalinta waalidkaaga ee noloshaada ani weli gabaraa ahay waalidkeeda la nool hooyadii abeey gacantooda kama weynaanin alxamdulilah waalidiinteyda kaalin weynay nolosheeda ku leeyihiin kaalin aad u weynay nolosheeda ku leeyihiin akhlaaqdeyda waalidkeyga akhlaaqiyan tarbiyadeyda dhaqan ahaanteyda sida ii tababareen kaalin weynay nolosheeda ku leeyihiin sababtoo ayaka ay soo gacan qabteen hooyadii ayada ay soo hadal baratay ee aabahii ayaka ay soo socod bareen nolosheyda kaalin weynay ku leeyihiin aana la iloobi karin aana la soo koobi karin aana la xisaabin karin qof walba waalid loo yahana uu dareemi karaa waalidkiisa kaalinta ugu fadhiyaan waa maxay xasuusta ugu qaalisan ee waalidkaaga la leedahay
xasuusteeda ugu qaalisana waalidkeyga la leeyahay horta waana noolaashaha labadeeda waalid aan la noolahay mar walba inaan farxadooda arko qosolkooda arko mar walba inaan sheekadooda arko mar walba inaan la noolaado agteeda ka muuqdaan waalidkeyga markii hooyadii aabahey labadooda mid maqan yihiin xaafadda xaafadda hadda famili ahaan waa la wada noolyahay laakiin tiirka ugu weyn nolosha waa waalidiinta waalidiinta qof ka mida markuu safar ku maqan yahay xaafadda waa laga dareemi waa la aamusi marka xusuusta dhanba waa waalidiinteena xusuus aada u wanaagsan farxadooda aan ka haysanaa ilaahay cimri dheer cibaado suuban hanoo siiyo mar walbana alla waxaan ugu baryaynaa hooyadeen hooyadey aabahey inuu cimri dheer cibaado suuban siiyo xusuustoodana intay nolol igu jirtoo noolahay xusuus hooyadii aabo ilmaha la soo koray hooyadii aabaha unbaa ka sheekeyn karo hooyooyinka iyo aabaho iyo aabo xusuus oo dhan inaayagayeen gabagabadii barnaamijka maxaad u qabatay ama qorsheynaysaa inaad u sameyso waalidkaaga si aad ugu abaalguddo horta waalidiinteeda waxa uma qabanin sababtoo weli aniga ka hoos weynaanin oo ka agtegin laakiin insha allah waxaan rajeynayaa inaan wax badan u qabto oon wax badan u taro inkastoona abaalkooda la koobi karin oo la gudi karin laakiin waxaan jeclahay inaan inta karaankeyga dadaalo aan wax u qabto oo ilaahay hamiga ay gaarsiiyo waxa ugu weyn aan siday waa u qaban kartaan hooyadii aabey waxay tahay inaan xajka geeyo oon marwalba ku hamiyo midaas ilaahay ha ii rumeeyo inkastoo abaalkooda intaas lagu gudi karin laakiin insha allah waxaan jeclay intaa inaan u qabto intaa wax ka wanaagsan ma laha wax kalena waan jeclay inaan u qabto ilaahay la garab galo
dhanka kale isagana waxaan wareysi la yeeshay muxidiin isxaaq cabdiraxmaan oo ka mid ah culimada magaalada doobley isagoona ka warbixiyey mudnaanta uu islaamku siiyey waalidka bismillaahi raxmaani raxiim magaci waxaa la yidhaahdaa muxidiin isxaaq cabdiraxmaan oo ku nool degmada dhobley kowda bisha lixaad ama kowda bisha juun waa maalin caalami ah oo gaar ah oo la xuso waalidiinta sidee bay waalidiinta yacni oga dhigan tahay maalintaasi waa maalintaas oo ah maalinta kowda bisha juun ah ee waalidiinta horta uma laha uma socon maalin gaar ah la xusayo laakiin dad baa ay ka calaamaysteen ama u magacaaween inay maalintaas maalintii waalidiinta ay tahay marka waa maalin muhiim ah waalidiintana mar kasta waa la xusaya inay la xusaan waa shay waajib ah diinteena ayna fartay ay xuquuqda iyo caruurtooda ay ku leeyihin ay tahay qofka hadduu oo waalidkiisu nool yahay ama nin weyn ha noqdo ama nin yar ha noqdo xuquuqda waalidka waa laga rabaa inuu gutoon waa laga rabaa hadduu ka gaabiyan waxaa weeye waa ciqaab uu ku mutaysinaya maxay tahay mudnaanta uu islaamku siiyey waalidka bismillaahi raxmaan raxiim mudnaanta waalidiinta ee ilaahay quraan uu siiyey qur-aankiis kariimka iyo xadiidta nabiga calayhi salaatu wasalaam labadaba way noo caddeeyeen culimmadiina way caddaysay ilaahay wuxuu yidhi waqadaa rabbuka anlaa tacbuduu ilaa iyaahu bilwaalidayn ixsaana waalidiinta in ixsaan loo sa- oo loo falo loo samafalo nabigana calayhi salaatu wasalaam ee, xadiid badan buu ka sheegay Ee, xadiidkii malakul jibriil oo ramadaanka ka hadlayay nabiga sigoo mambarka koraya buu yidhi saddex jeer buu aamiin dhahay markaasa markii soo degay ba asxaabtii ay weydiiyeen waxaa ka mid ahaytay marka jawaabtii nabigu bixiyey malakul jib- nabiga qofka hadduu waalidkii soo gaaro ama labadiis waalid soo gaaro oo jinan aan ka galin oo sidaas naar ka galo naarta allah ka fogey buu yidhi nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam malakul jibriil baa sidaas dhahay nabiguna uu yidhi aamiin marka taas waxay tusaysaa muhiimadda ay leeyihiin culummadana meelo badan bay ay ka sheegeen Ee, qur-aankana aayado badan buu ilaahay ka sheegay marka intaas ayaa nagu u filan xuquuqda waalidiinta ay leeyihiin sidee ayay tahay in caruurtu ula dhaqmaan waalidiintooda markay nool yihiin iyo markay geeriyoodaanba allu wuxuu yidhi ee, qur-aankiis kariimka ah waalidiinta in ixsaan loo sameeyo ee, imaa yablugana cindaka alkibar axaduhumaa ow kilaahumaa falaa taqul lahuma uffin buu yidhi ilaahay waalidiinta uf yaa la dhahin uf waa kelimada ugu ugu hooseysa waaye wixii ka sareeya marka way kasii daran yihiin marka waalidka waa la rabaa in ixsaan loo sameeyo oo loo duceeyo rabbi raxmahumaa kamaa rabbayani sagiiran uu ilaahay qur-aankiisu ku leeyahay marka in ixsaan loo sameeyo nabiga calayhi salaatu wasalaam waa la sheegay maalin baa nin baa asxaabada ka mid a u arkay asxaabta dhan mid ka mid ah uu arkay asigoo waalidkiisa dhabarka ku wado markaasaa wuxuu yidhi saxaabigii kale soo ma arkaysa buu yiri waalidka inay xaggiisaan gutay ma gudinayso buu yiri nabaga ma- intaasna kama gudinin xuquuqda waalidiinta marka wuxuu sheegay nabaga waxaa lagu gudinayaa qofka markii waalidkiis oo codoona u arko oo intii iibiyo haddana sii xoreeyo markaasba xuquuqdiis gutay ama intii ka hooseyto ay sacan u samaysay ama wax u gashay maanaa xuquuqdiis kama gudin karto Ee, marka waalidka xuquuqdiisa waa xuquuq badan tan codoonnimada markii uu sidaan u mulkiyo ba horey buu kusii xuro weeye maanaa qofka waalidkiisa ma yeelan karo ma codoonsan karo marka sidaasay diinta qabtaa oo xuquuqdooda in aad bay meel fog loo gaarsiiyey marka islaamka waxaa laga laga rabaa in arrintaas ay aad ay xoog u saaraan ay waalidiinta xuquuqdooda gutaan aakhiru zamaan markii la gaaro nagu yiri wax badan ayaa aswaadiignima badanaysaa intaas buu noo sheegay marka in layska ilaaliyo waalidiinta xuquuqdooda hadda aad u dayacan in la guto baan islaam dadka muslimiinta iyo nafta iyo nafta walaalahan ku boorin insha allah Ee, dembiyada qofka hadduu waalidkiisa dayaco naar baa laga galaa dawaa naar ka daran oo dembi kalen ma jirto qofka marka hadduu waalidiintiis ka caasiyo ee, waxaa jirta xadiidna uu ku sugnaa sabcul muubiqaat ah uu yidhaahday waxaa ka mid ah waalidiinta inay laga caasiyo ayaa ka mid ah marka waalidiinta qofka hadduu ka caasiyo naar buu ka galaya naar baa laga galaa maantana aad bay u badan tahay ilmihii oo waalidiintooda ula dhaqamayaan sidii codoon ay leeyihiin oo kale hataa ma banaan inay codka kor looga qaado waalidkaada codkiisa hoos kaadana kor noqdo ma banaan marka eh, dembi aad u adag waayo waa halis ah naarna la galena wuu yidhi jannada furaheeda waalidiintaada ah haddii waalidkaada qofka u baaro falo jannadu galayaa haddii waalidka ka casiyona naaru galaya jannadii furaheeda wuu iska halaayay marka almuhim waa naar baa laga galayaa inaa layska ilaaliyo waayo
xabaarka waalidka cuqubaynteeda ayay u keenaysaa ilmaha soomaalidu waxay dhahdaa qofka waalidkiisa haba habaar waalid maana dhulmu dhaco Ee, qur-aankana sidaas buu qabaa xadiidna sidaas bay qabtaa qofka hadduu waalidkiisa habaaro adduunya aakhara buu ka khasaaray adduunya aakhara wuu khasaaray marka habaarka waalidka aad buu halis u yahay waa habad kugu taagan waaye mar bay kugu soo kacaysaa ha dhowaato ama ha fogaato marka waa- waalidka habaarkiisa waa ilaahi hanaga badbaadiyo ugu dambeyntii ama gabagabadii barnaamijka maxaad kula talin lahayd dhalinyarada maanta ku mashquulsan tictoga iyo social mediaha iyo taleefanada hadda casriga ee imaaday balse aan waqtigooda siinin waalidkooda warkoodana aan maqlin waxaan kula tali lahaa inay waalidka ay ogaadaan ay xurmeeyaan ay u daryeelaan baa kala tali lahaa waqtigan badan ciyaarta la gelinayona waxaa weye ma binaan shari ahaanna ma binaan waqtiga inay waa waxa ugu qaalsano qofka bani aadamka la siiya waa waqtigiisa marka waxaan kala tali lahaa in waalidiintooda ay u daryeelaan nin culummada ka mid ahaa oo shuraym la yiraahdo oo nin sheekh caalimin ahaa casharad akhrinayo hooyadiisa waxay ahayd hooyo maskaxda loogu jiro marka eh, asigoo casharka akhrina xorritii dhaafidhiyo bay u imaan jirtay markaasa waxay dhahaysaa shureem kaali digaagtan u daadi maana badarki u daadi intu istaago buu maana dhaxala hirta u sheegayaa waalidkay maana halkan hanoo joogo waalidkay maana warkiis qaadan kadib digaagtii buu u daadin jiray eh, badarkii u daadin jiray markaas kadib waa soo noqon jiray nin eh, kale wuxuu jira nabigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi halagu ducaysto aweysulqarni la yidhaahdo oo asigana sidaas oo kale waa waalidkiis u duceeyey sidaas ahayba jira marka dhalinyartii iyo waxaan kala tari lahaa daayarta kelima dadka dhan wax kala tari lahaa in waalidiinta xuquuqdooda la guto eh, aad ba hadday u dayacan tahay inay xuquuqdooda la guto baan kala tari lahaa waqtigan badan oo la dhuminayona ilaahay hadhow dambe wuxuu yidhi qiyaamaha marka la gaaro qofka gumudiisa dhulka ma- kama qaadayo ilaa afar su-aal lagu weydiinayo su-aalahaas waxaa ka mid ah marka cumrigiis wixii ka dhammeeyey ayaa la weydiinaya marka maadaama lagu weydii doono cumrigaada waa ka dhammaystay oo ciyaarna haddii waqtigaad inta badan aad gelinayso marka waxaan dhahaa lahaa in arrintaas lagu waantugo waqtigaad inta badan aad ge- qofka uu geliyo cibaadada iyo oo waajibaadka ilaahay saaray waalidiintana ay kooga ku yihiin iyo cibaadada ilaahay subxaanahu watacaala ay intaas inay la geliyo intaasaa kala tali lahaa dhegeystayaal waxaa intaa inooga barnaamijkeena gaarka ah ee aad kala socoteen raadiyaha sanguuni toddobaadkana barnaamijkeena gaarka ah waxauu ku saabsanaa maalinta caalamiga ah ee waalidka oo loo dabaaldego kowda juun sanad kasta barnaamijka waxaa idin daadihinaysay anigoo ah firdoos axmed cabdi intaan barnaamijkan geesiga dib hawada u kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo